deegaanka dhoobe ee dhacaduleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegaya xaalado dhanka nolosha ah biyo la-aan baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ayaa ka jirta deegaanka goob aada uga fog tuulada ayay dadku ka helaan biyo ay lacago badan ku bixiyaan saameynta arrintan ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanka waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka dhoobe oo ka waramaya dhibaatada adag ay biyaha u qabaan waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa ka jira deegaanka dhoobe roobabka hadda xilliga ay curteen wax roobab kama curan ceel ma lahan biyo ma jiraan awal waxay lahaan jireen baca iyo barkade iyo waxbay lahaan jireen waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku hareen bacna ayna ku jirin hadda xalayto waa shirnay waxaan keennay hal booyada oo ka dhexaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba labaatan le biyaha ka soo dhaansatay ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa weeye deegaanka baahi fara badan baa ka jirta baahidaasu waa biyolaan biilaantaasu sanadkii la soo maray wax rooda kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaa marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey bismillahi raxmaan raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biila-aan fara badanaan hayso biila-aan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno deegaankan ayaa dhacaduleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulada ka dhisan dalka ayaana waxba ka qaban dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku nool goobaha ay maamulaan iyagoona dadka ka qaadaa anshuur xaddaaf ah halka meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka samayso mashaariic horumarineed iyo in la gacan qabto dadka masaakiinta ah ee muslimiinta ah shareecada islaamka ayaana boorisay in loo naxariisto dadka masaakiinta ah ee danyarta ah